maamulka degmada gaalkacyo weliba uu sahsaaraya amarka iidin dadka ka ganacsado agaaro jididka haanaas oo laka amray iniyo ganacsasho iyo unraranga suuqa lanka talgali walibana lanqa wadaya muddo sadde maalin ee maamulka yo sheegay sababo meelasay ganacsiga lankuruujiniyata jadiidkii oo ganacsatada iyo kabadanga islamarkaasayna baawurta dhibaatiyo ka ing maroosho saadaraadiyana lanka talgali iniyo banayanga gudoomiye ku-xeenka degmada gaalkacyo maxamed ciise xuseena oo shirjaraa'id sogowday xafiis iyo weliba uu sheegay in ganacsatada iyo seedanga xarada dayax oo eh meelo lanka talgali iniyo ganacsadanga saas oo kale gudoomiye ku-xeenka ayaa sheegay ciddii markaasi qaadado ayta in sharciga lala tiigsado doona waxaan halkan kasoo jeedinaynaa amar amarkaas oo ah barxadda magaalada gaalkacyo aagga isbariije dadka ku ganacsanaya sida sharci darrada ah ugu ganacsanaya dadka ku ganacsanaya oo sida sharci darrada ah ugu ganacsanaya waxaan amraynaa laga bilaabo maantay in ay ka diyaar garoobaan wakhtiga ay haystaanna saddex beri weeye oo ka bilaabanaya maanta amarkaas haddii ilaahay idmo saddexdaa beri wixii ka dambeeya waxaa lagu samaynayaa meeshaas howlgal ciddii loogu yimaadana waxaa laga qaadayaa tilaabo sharciga waafaqsan saddexdaa beri wixii ka dambeeya insha allahu biidnillahi kariim waxaan rabnaa ogeysiiskii waxaan soo saarnay isaga oo qoraal ah beyjka waa laga helayaa iyo saxaafadda kaleba dadka inay u dhaga nuglaadaan oo dowladnimada u hogaansamaan baan faraynaa waxaan rabnaa haddii ilaahay idmo ciddii dambe oo markii la banneeyo ku soo laabata waxaa laga qaadayaa tilaabo sharciga waafaqsan waxaa lagu samaynayaa ganaax iyo xabsi ciddii ku soo noqnoqoto oo caadaysta noqotona waxaa lagu samaynayaa haddii ilaahay idmo dowladda waxay ka qaadaysaa tilaabo kale oo ah in lagala wareego waxa ay wadato gaarigacanka iyo waxa ay wadato oo saaranba sababta loo bannaynayo meeshan waxay noqotay meeshaasi jaam waddadii baa xirantay gabarh foolanaysa lama soo marin karo qof dhaawaca lama marin karo bulshadii safarka ahayd ma mari kardho dadkii islaamka ahaayoo magaalada dhex marayay ma mari karaan waddadaas waa la xiray si sharci darro ah baa lagu xiraa waxaan amraynaa waddadaa in la banneeyo waxaan amraynaa waddadaa in la banneeyo waxaan ugu talagalnay dadkaas barxadda aan bannaynay oo xero dayax oo aan rabno hadda inaan u jarjarno iyo